wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa magaalada laasacanood gaaray iyadoona halkaa ay kusoo dhaweeyeen wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka kumeelgaarka ee c khatuma state waxaana ujeedka safarkan ay ku tageen wufuudan ay tahay sidii ayay door iyo kaga qaadan lahaayeen howlaha la xiriira dhismaha dowlad goboleed cusub oo kusoo biiraya dowlad goboleeda dalka kaas oo isii khaatuma shiriirka looga arinsanayay dhismihiisu ay ka socoto magaalada laascaanood ugu horeyn waxaa halkaa kusoo dhaweeyey wasiir xijaar oo ka mid a wasiirada maamulka kumeelgaarka ee isii khaatuma wufuudda gaartay laascaanood xarunta maamul goboleedka ss khaatumo wafdi ballaaran oo isugu jira wasiiro xildhibaanno iyo akhyaar kaleoo tiro badan oo ka soo degay gegada diyuuradaha ee laascaanood oo uu hoggaaminayo saaxiibkay wasiiru dawlaha wasaaradda gaashaandhigga wafdigan ballaaran oo u yimi inay ka qayb qaataan ama goobjoog ahaadaan dhammaystirka maamulka ss khaatumo oo indhoweydba ka socday magaalada muqdisho waxaan leeyahay soo dhowaada waxaa halka jooga guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaanka ss khaatumo nuxudiin waanu malaynaya inaad wada garanaysaan waxaa jooga dhammaan wasiirkii arrimaha gudaha wasiirkii tacliinta wasiirkii cayaaraha iyo dhallinyarada wasiirkii amniga hadda yimi waa laydinku soo dhoweynaya iyo wasiirkii saaxiibkay informethonka sida meesha taagan soo dhowaada wasiiru dulaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ka hadlayay afka mas-uuliyiinta gaartay laascanood ee wasiirada iyo xildhibaanada iskugu jira ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay ujeedka safarkooda ee magaalada laascaanood
laascaano maamulka ss khaatumo waa maamulka iyaga waay waa dhulkayaga waa deegaankeenii ma ahan meelna laku soo dhoweeyo waxaan rajaynaa insha allahu tacaala waxaan u nimid anniga iyo xildhibaanada iyo wasiiradaba dhismaha iyo sidii maaragtay dowladda hana qaada ee u naqa lahayd oo la mida maamulada kale ee dalka ka jira waxaannu ka mid naqon doonnaa dadka u goobgoobjoogga u ah haddii ilaa yidhaahdo waxaan naqon doonnaa markii maamul la dhisaayo waxaa iska jira tabashaa iska jirta waxaa iska jirta farxadaa iska jirta waxyaabahaasoo kale inaan goobjoog u ahaanno wixii aan xallin karnana insha allahu tacaala aan xalkeeda ka qayb qaadanno si nabad ahna aynu gogasha ku furantay waxaana rajaynaa insha allahu tacaala si nabad ah inay ku soo dhammaan doonto annaguna waxa aan la nimid iyo garabka aan la nimidna ee meesha ka muuqan doonto waxaan u mahadcelinaa madaxda iyo maamulka magaalada laascaanood waxaa ka socda shirar ay garwadeen ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya taasoo ujeedkiisu tahay sidii si deg dega lagu dhisi lahaa maamul ee yeeshaan gobollada sool iyo sanaag